Galad Maxamed Qayliye Taliyaha Saldhigga Booliiska ee degmada Gurceel ayaa xilka u kala wareejiyay taliye ku-xigeenkii hore ee ciidanka booliiska degmada Gurceel iyo Maxamed Maxamuud Seeraar oo dhowaan taliska booliiska Soomaaliyeed u soo magacaabeen inuu noqdo taliye ku-xigeenka saldhigga booliiska ee degmada Gurceel. Munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha saldhigga degmada Gurceel ayaa taliyuhu labada taliye xilka ugu kala wareejiyay. Ugu horreyn, Galad Maxamed Qayliye Taliyaha Saldhigga Gurceel ayaa goobta ka hadlay.
Waxaan xilka u kala wareejinaynaa taliye xigeenkii hore ee saldhigga degmada Gurceel Cabdirashiid Cumar Guuleed iyo taliyaha cusub oo soo dhaweyneyno Seeraar. Waxaan leenahay marka koowaad Cabdirashiid wuxuu ahaay sargaal firfircoon oo degmada Gurceel run ahaantii si wanaagsan uga soo shaqeeyey. Wuxuu ahaay sargaal ku astaysan shaqadiisa inuu ka soo baxo si wanaagsan oo sharaf lana u soo gutay. Bulshada dhexdeedana wuxuu ku leeyahay sharaf iyo qiimo aad u ballaaran. Waxaan leenahay taliye Cabdirashiid waxaa waaye shaqadu ma ahan mid aan keli ah shaqooyin badan iyo howlo badan ayaa ku sugaya nin dhalinyaraha tahay. Hadda haddii ilaahay yiraahdo tan iyo mid kasii fiican haddii ilaahay yiraahdo aad ka shaqayn doonta haddii ilaahay yiraahdo waxaan ku leenahay guuleyso taliye xigeenka cusub la yiraahdo Seeraar waxaan leenahay soo dhawow taliye waxaan ka rabnaa haddii ilaahay yiraahdo shaqadii uu qabay jiray ninka la yiraahdo Cabdirashiid inaad halkeedii kasii wado shaqo wanaagsan oo wanaagsan oo hufan aad qabatid. Run ahaantii taliye xigeen markii la yiraahdo waa ninka hawsha ugu badan magaalada ka qabta hadday tahay amniga hadday tahay xalinta khilaafaadiyada carrada ka jiro hadday tahay waxyaab wax kasta tahay hagaajinta ciidanka dhanka kale taliyaha cusub ee xilka lagu wareejiyey iyo taliye ku-xigeenkii hore ee saldhigga booliiska Gurceel ayaa dhankoodu goobta hadallo kooban ka jeediyey waxaan rabaa inaan xilka ku wareejiyo saaxiibkay laba xidigle seeraar oo runtii bulshada shaqo badan usoo qabtay waxaan u maleeyaha inuusan ku cusbayn bulshada reer gurceel waxaan rabaa inaan idhaahdo taliye ku soo dhawow ciidankii booliiska saldhigga gurceel oo anigu hogaanka aan u hayey taliyuhuna iiga sarreeyey waxaa ku sugaysaa shaqo dhaliil iyo wax walba leh oo la rabo inaad qurxiso runtiina waxaan u maleeyaha waxaa tahay khabiir booliiska ah oo in badan saldhigga kasoo shaqeeyey kusoo dhawow taliye halkaana waxaa ku jira liiska ciidanka ku jira kusoo dhawow
marka hore horta saaxiibkii cabdirashiid uu igu wareejiyey shaqadii uu hayey ciidanka booliiska degmada gurceel u hayey waa anna waan kala wareegey waa runtiis runtii waa shaqo howlo badan oo dhaliilo badan oo taqaana kulliya waan garanaya haddeer taan aan isku cusbeen hore uga soo shaqeeyey asaguna runtii shaqo fiican ayay u soo qabtay deegaankan degmada gurceel iyo nawaaxigeeda aad iyo aad ay ugu ammaanan yahay waa nin sharaf iyo qiimo laho shaqadiisa ka adkaayay runtii si hufnaan u soo shaqeeyey anuguna waxaan rajaynayaa insha allah haddii ilah yidhahdo inaan kolley meeshii ka sii wadi doono hoggaanka ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa dhowaan maxamed maxamuud seeraar waxa ay u soo magacaabeen inuu noqdo taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska ee degmada gurceel kaas oo bedeli doona taliye ku-xigeenka hore cabdirashiid oo booliisku xilka ay ka qaadeen